wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka jubbaland mudane cali sokor ayaa si rasmi ugu wareejiyey agabeereed iskaashatooyin ka tirsan beeraleyda deegaanka bulobartire oo ku yaala waqooyiga magaalada kismaayo gudoomiyaha deegaanka bulobartire isaaqa cabdi nunow ayaa u mahadceliyey wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka jubbaland isagoo sheegay in agabkan uu waxweyn ka bedeli doono nolosha bulshada deegaanka oo mahad celinaynaa dhammaantood kheyr laadinsi aan leenahay wasaaradda beeraha iyo madaxdeeda waxaa waye kaar yaroo qof la dhahaa labaatan doolara bishii kugu soo dhacayse ee sug la dhaha muhiim maaha shaqooyinka ugu badnaa ugu fiicnaa noolahaya marka insha allahu tacaala waxaan leenahay kheyr laadinsi waa mahadsantiin wasaaradda beeraha iyo wasiirkeeda iyo wasiirka wadeenka iyo adeegayaasilheeda iyo shaqaalaheeda dhammaantood maanta halkan waxaan taagannahay dibwaleen iskaashatooyinkii boqolkii qof lagu habe lagu sameynayay oo iskaashatooyinka loo dhisay iyo cadafadii beertii oo cusbay oo maanta lagula wareejinayo duulaayadmo waxaan leenahay marka waa shaqo fiican waay oo naga dhineed waa cadafyada iyo shaqooyinka inta u dhan yihiin marka waxaan leeyahay soo dhawaada waadii soo dhaweyna aad ugu faraxsannahay macnaha in maanta noo imaadaan howlaha nala daadihisaan wasaaradda beeraha waxaa waaye dee dhowrkii sano ugu dambeeyey shaqooyinka ugu badan ay erida ka hayeen marka waa mahadsantiin waana idin soo dhawaynaynaa asalaamu calaykum raxmatullahi barakaatu mudane cali sokor wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka jubbaland oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in jubbaland ay si dhab ah ugu howlan tahay ka faa'iidaysiga kheyraadka dabiiciga ah ee dhulka jubbaland ku duugan annagu ka wasaaradda beeraha ahaan duulahaydna waxaa naga go-an in dadkan ay xagahooda isku taagaan dadkan ay noqdaan dad wax soo saar lah dadka ay noqdaan dad dowladooda ay wax ka faa'iido dadkoodana wax ka faa'iido ayagana wax faa'iido ujeedka halkaan maanta ugu joogno waa intaas waxaa jirto in maanta ay diyaar yihiin aad arkaysaan cagafyadii ay diyaar yihiin abuurkii uu diyaar yahay dhulkii aan diyaarinay waxaan rabnaa in dadkaas soomaaliyeed ee halkaan degan ay ka faa'iidaystaan waxaan u mahad celinayaa hay-adda jihaysad oo barnaamijkaa naga caawisay oo iyadana aad iyo aad aan ugu mahadcelinayna ay nahay sideeddii sano ee ugu dambeysay toos aan ugu wada shaqaynaynaa arrimaha beeraha waxaan rabnaa abduilaahi in ay halkaas aan ka sii amaqaadno maanta waxaa noo qorshe ah abduilaahi idmo maadaama dadkii ay tegi waayeen meeshii in ay maanta in maanta aan tagno meeshii beerta aheyd xogo iyadoo ay roobay da-een ay dhulku uu dhooqa yahay waxaan go'aansanay in bal deegaankii dhexdiisa aan dadka kula kulanno haddana aan aadi doono insha allahu tacaala in aan aadno meeshii beerta aan aadno beertaas oo dadkii boqolka soo baxaa ee ku diiwaan gashanaa aan rabna inaan ku maadino cagaftii waa u diyaar matooradiina waa u diyaar beeriskii waa u diyaar dhammaan wixii beertaas ay u baahneed diyaar ay naga yihiin haddaan nahay wasaaradda beeraha waxaan aad iyo aadaan uga codsanaynaa dadka reer deegaanka inay ka faa'iidaystaan agabeereedkan loo qiibiyey beeraleyda ayaa isugu jira qalab casri ah iyo mashiimo ay ka mid yihiin cagaf cagafyo kuwaas oo lagu talagalay in lagu xoojiyo waxsoo saarka deegaanka